markana barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira uu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo sidoo kaleeto ibraahim xasan daandurey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim ku soo dhowaada barnaamijkeena salaamaha meel kastoo aad joogtaan ramadaan mubaarak dhegaystayaal barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahimow bal dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe saadiq cali jirow iyo waxay yidhahdeen sharmaarke cali jirow sharmaarke iyo caaisha keyf cali jirow sharmaarke iyo canab cali jirow sharmaarke iyo shukri cali jirow sharmaarke samiiro cali jirow iyo foos cali jirow iyo kaafi cali jirow munaasir cali jirow iyo waxay yidhahdeen cabdinuur cali jirow iyo filson cali jirow iyo dhammaanba asxaabta iyagoo dhammaan kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadda ay jecel yihiin in ay taaniyad halkan uga diraan ister saadiq cali jirow iyo cali aadan warsame oo ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin alooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banayda kala siiyo owlaad kheyr qabta warqadda ugu horreysa dhinacayga daandurey waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah cabdulaahi xaaji xuudi cabdulaahi jaamac ogle oo lagu naaneyso bulshaawi cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen saadiq aadan xidig xasan xuseen xasan cawil shoolaad iyo xayaad aragsan xuseen cusmaan xuseen maxamed guuleed ciid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax xani soomaali iyo faarax maxamed xirsigood faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan cabdulle badri cabdulaahi ibraahim iyo faarax good sayid cumar rooble cali iyo gooni maxamed muuse dhammaan dadkan waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah farxaan axmed diiriye iyo najax cali ciise oo arooskooda uu ka dhacay magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud gaar ahaan xaafadda ubax waxa ay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba uu alle kala siiyo aamiin waa tahay dhinacii qasiidooyinka haddii aan aadno qasiidada ugu horreysa ee aan barnaamijka ku furi doonno waa qasiidada bisha soon xurmeeya waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta huballada waaberi
xududkii ilaahay xabiibkii udgoonaa xadhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xoogga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xujooba weye
waa tahay nuur waxaan noo baaqaya cabdisalaam cabdiqaadir kajooje hareeri iyo cabdiraxmaan cabshir abwaan salmaan iyo cabdixakiin macalin yuusuf seynle iyo cabdixakiin hure salaad cabdiqaadir birlo iyo cabdulaahi siciid yuusuf osil iyo siciid cabdinaasir sambuur aakey iyo maxamed caweer baale iyo axmed cabdi maxamed gaadakeen iyo waxay yidhaahdeen faysal cabdisalaam takar iyo maxamed saalax ibraahim taagane iyo maxamuud beeldaaje xudayfe iyo cabdiqaadir duraan cabdidaakir iyo axmed cabdiqaadir yaasiin axmed gurey macalin axmed asad hoobey iyo macalin saciid maxamed cigaal iyo macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin maxamed cabdi xaari iyo macalin maxamed jaamac ciise m j dhammaan ardada dugsiyada sare ee caynu shamsi iyo galdugob dhammaan bahda isboortiga waxayna taaniyad u dirayaan faarax caweer baale iyo fatxi bilaal oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada galdugob waxaana leeyihiin arooskan allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashan guddoomiyaha cabdi cismaan ibraahim iyo maxamed sheekh xasan cismaan cabdikariim sheekh xasan cismaan cabdirasaaq sheekh xasan cismaan iyo cabdixakiim sheekh xasan cismaan safiye sheekh xasan cismaan raxme sheekh xasan cismaan hooyo madiine suubow iyo habaryar faadumo suubow iyo habaryar fardowso suubow mukhtaar maxamed sheekeeye iyo ayaan cabdikariim bare dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho baydhabo buur hakaba iyo buur haladi bardaale waxa ay tahaniyad dhalasho ay hawad u marinayaan cabdilcasiis sheekh xasan iyo hooyo maryam shariif isaaq oo uu wiil ugu dhashay degmada bardaale taariikhdu markii ay ahayd koob iyo labaatankii bishan magac bixinta waa dhankiina ayay yidhaahdeen maya ayaanu leenahay magac bixinta hooyada iyo aabbaha ayaa iska leh waxaan filayaa in toddobaadyada dambe aad inoo soo sheegi doontaan magac wiilkaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigakii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haatan dhegeystayaal ku soo dhowaada qhasiidada nabi ammaanka iyo saynab xaaji cali baxsan
hayaa hambalyo dhalasho oo oo naga soo gaartay dadka kale ah ashraf xasan xuseen iyo aaba maxamed yuusuf najme maxamed yuusuf cali maxamed yuusuf caaisho maxamed yuusuf iyo adeer cabdulaahi yuusuf layle iikow iyo saciid iikow ayay aamine awees iyo raxme ibraahim nuur iyo ayaan cabdikariim bare dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan iikow iyo sacdiin maxamed yuusuf oo uu wiil ugu dhashay magaalada waa degmada wadajir ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda korontada wiilkaasi waxaa loo bixiyey cali waxaanu leenahay cali allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan uu nooga yimid aabe axmed faarax cadaawe jarboole iyo hooyo fawsiye maxamed sacmaal iyo reer maxamed xasan yuusuf fatxi axmed faarax jarboole iyo aadan axmed faarax iyo guuleed axmed faarax iyo nasrin axmed faarax iyo maryan nasrudiin cumar buux iyo maxamed faarax cadaawe injineer liibaan cawaale jaamac iyo cali xirsi warsame iyo cabdirasaaq maxamed diiriye cabdiyare waxaana ay jecel yihiin dhammaantood iyagoo jooga soomaaliya iyo dunida dacladeeda inay taanid gaarsiiyaan cabdishakuur axmed faarax cadaawe jarboole iyo nuuro shariif maxamed xasan yuusuf oo wiil ugu dhashay london wiilkaas oo loo bixiyey ayman cabdishakuur axmed ayaa waxa ay leeyihin ha noqda kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay dhinacii qasiidooyinka ramadaanka haddii aan ku laabanno waxaan idiin soo qabanay qasiidada nabi ammaanka ah oo uu ku luqaynayo fanaanka cumar aadan
dhulkii barakada lahaa ayaan kuku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay ciidhe bashiir mawre walaal salaaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusrati asalaam calayka asalaam calayka markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka asalaam calayka basleyo ayaan rabe oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaliga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusrati asalaam calayka asalaam calayka rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusrati asalaam calayka asalaam calayka gaarsiiya inaanka bogaan biyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labaadnayoon inaanan ka baafiye bashiir maawure walaa talaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra lcusati asalaam calayka waxaan u baaqayaa cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo arwaax xaashi xiire samatar iyo wariyaliibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac iyo ilmo xaashi xiirey oo kale ah axmed xaashi xiirey galad xaashi xiirey iyo arwaax xaashi xiirey iyo deeqo xaashi xiirey iyo shariifo xaashi xiirey iyo luul xaashi xiirey iyo dahabo xaashi xiirey farxiyo cali karaar iyo caruurteeda cabdiraxmaan decde iyo cabdixaafid iyo hooyo xalawi cilmi nuur jaamac iyo hooyo xabiibo cali axmed daqare maxamed calas maxamed kulane iyo injineer shukri daahir guuleed gurceel cabdi xaashi xirsi sibriye caaqilka iyo cabdishakuur maxamed cabdi quurey cabdiweli maxamed dhammaan asxaabta waxaana jecelin inay taanid gaarsiiyaan arwaax xaashi xiirey iyo farxiya cali karar oo wiil ugu dhashay guriceel gobolka galguduud waxay leeyihiin waxaa loo bixiyey cabdinuur wiilkaasi allah ka dhigo kuwii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtiraamin ayaan leenahay warqadda ugu dambeysa oo ah tahniyada dhalasho waxay naga soo gaartay saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab cabdisalaam isaaq khayrudiin cabdisalaam isaaq iyo cabdiqani cabdisalaam isaaq maxamed cabdisalaam isxaaq sayma cabdisalaam iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdixakiim maxamed mucalim iyo maxamuud maxamed yuusuf salmaan maxamed mursal iyo bayaadiir cabdirasaaq cabdiqaadir iyo habaryar haadiye cabdi xasan habaryar khayra cabdi xasan iyo habaryar umaano isaaq mursal habaryar saadiro isaaq mursal iyo adeer suleymaan isaaq cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin cabdiqaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer daawuud isaaq mursal xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaasi waxay u tahniyadeynayaan macalim cabdisalaam isaaq guurow iyo xaaskiisa sarwe cabdi xasan oo wiil ugu dhashay gobolka bay baa layiri gaar ahaan deegaanka qaahira magaca lama soo sheegin laakiin waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray annagoo dhammaantiinba dhegeystayaal idin leh ramadaan kariim waxaana aan idin soo qabanay qasiidadan zeyne nebi zeyne iyo xaliima muuse milano barnaamijkeenana dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe maanta oo kale intaan hawadaha dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah iyo ramadaan mubaarak
بدته ببسم الله أخذنا بفضل الله مع بلاد حبيب الله سلام على النبي زيني قاسموا رسالتي أعدموا ولايتي يا صاحب دولتي سلام على النبي زيني روحي ويا نفسي للأنبياء هدي سلمنا من وسواسي سلام على النبي زيني عديدها يا حمادي بديني أستاذي سلام على النبي زيني إذا قام قاريا ظاهرا وسريا ابنا من كلية سلام على النبي زيني بكى حياة قلبي مصطفى خير النسبي بكون نور ربي سلام على النبي زيني إمامي ويا هادي أجيب المرادي شربي من ودادي سلام على النبي زيني حميل دين الله ظهر رسول الله يا نور عرش الله سلام على النبي زيني سيد خلق الله صاحب فضل الله خاتم رسل الله سلام على النبي زيني فتاه المرادي يا نبي الهدي قل لي يا ولدي سلام على النبي زيني صبرني بالسلامة أعني بكرامة اجعلني من علماء سلام على النبي زيني حجات أنامي أتاج كلامي وذياب الإسلامي سلام على النبي زيني حجات الأنامي أتاج كلامي وذياب الإسلامي سلام على النبي زيني منك كل نور صاحي وعذار مخفي وعنبر سلام على النبي زيني
mahadsanidin ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur buqaari barnaamijkaasi hambalyadii heesaha nala socodsiinayay